raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxa ee redio muqdisho qodobada saaka aan idiin haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha cusub ee maamulka hirshabeelle oo beesha caalamka ugu baaqay inay kala qayb qaataan horumarka hirshabeelle guddoonka golaha wakiilada hirshabeelle oo sheegay inay ku shaqayn doonaan siyaasad degan islamarkaana meesha laga saari doono isqabqabsi dhex mara madaxda hirshabeelle ayaa fara badan oo saacadihii lasoo dhaafay ku habsaday deegaanaha hoostaga degmada maxaas ee gobolka hiiraan cabdiraxmaan maxamed guure oo ah muwaadin soomaaliyeed oo ku xanuunsanayo xudur ayaa codsaday in laga caawiyo xanuunka haya oo aan lahayn carruur iyo eheltoona waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka gobolka mudug oo nabadayn ka wada beelo walaalo ah oo dagaal ku dhex maray deegaana hoostaga balanballe ee gobolka galgaduud baraadkayaga caalamka warkeena saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqonaya dalka u k ayaa noqday dalka ugu dhimashada badan qaaradda yurub marka loo fiiriyo xanuunka coronavirus oo maalmihii dambe kusoo laba kacleeyey mar kale subax wanaagsan intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena saaka ugu waaweynaa kusoo dhawaada dhegeystayaal warkaasi oo faahfaahsan waa afar iyo tobanka bisha kow iyo tobanaad labada kun iyo labaatanka madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa beesha caalamka ka ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarka deegaanada hirshabeelle cabdiraxmaan xuseen cumar ayaa inoo haya warkan
subee dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali gudlaawe xuseen oo habeennimadii xalay ka qaybgalay munaasabad lagu sugootanayey duubabka dhaqanka iyo madaxdii ka qayb gashay doorashada dowlad goboleedka hirshabelle ayaa waxa uu sheegay in beesha caalamka aysan ka qayb qaadan waxa uuna taas beddelkeedu uu ku baaqay in ay ka qayb qaataan horumarka deegaanada dowlad goboleedka hirshabelle sidaad og tihiin baa beesha caalamku gacmay ka geysan jirta maamul goboleedyada marka la dhisaayo amnigaad arkayseen horumarka deegaanada dowlad goboleedka hirshabelle sidaad og tihiin baa beesha caalamku gacmay ka geysan jirta maamul goboleedyada marka la dhisaayo haba yaraatee annaga wax gacanaho in lagu siiyeen haba yaraatee ma jirto kun ummadan ahayn waa tashanay allaan tala saarannay waxayna waa dhisannay waxaan leenaha laakiin dhismihii qayb kama qaadane horumarkii qayb ka qaataan leenaha diin ay raalli ka noqdo waana soo dhawaynaynaa wax shuruudaynu ku celin
sidoo kale mudane cali guudlaawe xuseen ayaa sheegay in doorashooyinka hirshabeelle inta ay socdeen in ciidamo ajaaniib ah aysan ka qayb qaadan sugidda amniga waxa uuna sheegay in ciidamada qaranka iyo kuwa gaarka hirshabeelle ay sugayeen amniga magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa naftirkeeda waxaa la looga mahad celiya alla ayaa looga mahad celinaynaa amnigaad arkayseen waxaba yaraatay ciidan ajaanib oo qaybka ahaya ma jirin ciidamada dowlad goboleedka hirshabeelle heer federaal iyo heer state iyagoo ay ka shaqaynaayeen laakiin haba yaraatee ciidan dibadda laga keenay ama ciidan dal kale laga keenay abaab kama shaqeyn
cabdiraxmaan xuseen cumar wadani raadiyo muqdisho magaalada jowhar
dhinaca kale guddoonka golaha wakiilada hirshabeelle ayaa sheegay inay ku shaqayn doonaan siyaasad degan islamarkaana ay meesha ka saarayaan isqabqabsi siyaasadeed oo dhex mara madaxda maamulkaasi gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle cabdixakiim luqmaan xaaji maxamuud ayaa ballan qaaday inuu ku shaqayn doono maamul wanaag islamarkaana aysan jiri doonin mooshinno iyo khilaafaad ka dhexdhexa maamulka cusub ee hirshabeelle
waxaan ka codsanaynaa shacabka hirshabeelle odadhaqameedyada inay nala qaataantaa ee ay noqdaan dad na yidhaahdo nala garab socdo aysan dhicin sidii nebi muuse ay ku yidhahdeen reer banu israa'iil faqaatila innaa huna qaaciduun ee ay yidhaahdaan faqaatila innaa naxnu maxakum muqaatiluun waxaan rajaynaynaa sida aada rajada ugu muujiseen guddoonka cusub iyo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenkaba in insha allah afarta sano soo socota ay noqon doonto afar sano oo isbeddel ah oo aan rajaynaayo in ay hiirshabeelle ku diirsan doonto laakiin waa in aan noqonnaa dad isla wada qaato horumarkaas ee aan noqon dad keligood lagu sugo waayo waxay dalbaysaa gacmo wadajir bay wax ku gooyaane in kulligeen aan gacnaha isqabsanno si aan u hogaamino hirshabeellada cusub
ayaax fara badan ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu ku habsaday deegaano ka tirsan degmada maxaas ee gobolka hiiraan cabdishakuur cismaan cali ayaa inoo soo diray faahfaahinta warkan qaar ka mida bulshada ku nool deegaanada miyiga ee hoos yimaada degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa walaac xooga ka muujiyey anyax aad u fara badan oo ay sheegeen in maalmihii lasoo dhaafay si goosgoosa uu soo gaarayay deegaanada hoos yimaada degmada maxaas bulshada ayaa waxa ay sheegeen in ayaxa uu cunayo cagaarka islamarkaana walwal ay ka qabaan in gebi ahaanba uu cuno cagaarka maadaama cagaarka ay cunaan xoolaha maamulka gobolka hiiraan ayaa dhowaan wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda soomaaliya waxay kala wareegeen agabka lagu buufiyo anyaxa si bulshada ku nool deegaanada gobolka hiiraan oo walaac xoogan ka muujiya anyaxaasi looga hortagi lahaa maadaama xilroobaadkii lagu guda jiro roobkan uu da-ay dhulkan uu cagaaran yahay islamarkaana laga cabsi qabo in anyaxani gebi ahaanba uu daaqo cagaarka cabdishakuur ismaan cali reediyo muqdisho beledweyn
maxamed guure oo ah muwaadin soomaaliyeed oo ku nool oo ku xanuunsanaya xudur ayaa codsaday in laga caawiyo xanuunkaasi isaga oo aan lahayn carruur iyo ehel toona warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray maxamed xasan cabdiraxmaan
cabdiraxmaan maxamed boorey waa siddeed iyo toddobaatan sano jir aan ubad dhalin ehel iyo cashiiro cid gacanta ku haysana aanu jirin sida uu ii sheegay muddo labaatan sano ah la xanuunsanaya namar lugta bidix cagta hoosteeda uga soo baxay aabe cabdiraxmaan wuxuu keligii ku nool yahay guri kara oo ku yaal magaalada xudur intii uu caafimaadka qabay hantiilo ma ahayn ee suuqa xoolaha lagu iibiyo ee magaalada xudur ayuu nolol maalmeedkiisa ka raadsan jiray oo dalaaley ku ahaa hadda waa nin fadhiya oo aan meelna aadi karin wuxuu isku darsaday xanuun lugtaa iyo nolol xumo muddo labaatan sano zaa'ida biiday iyo mardalla oo ahaaya horaamariidi hooggay shaqaysaday hoolo ma qabna beeso ma qabna dhaqaalo kale ma qabna la'ana ka tiirsana ogeed ka tiirsana malii ilaahii haddii kii rooyi eeda mardan dhaqaalo kuma dhihin hayto hadalgaysadaya riwaayto litila hawshe iyo qaxarshe inolol humadiya iyow dalbay dhoomarkoo la seeday buraaday walgooyayburawday buri ku bilawday dhiro buraaday oo dhirowtay iyo mardameelijiyey gabagoolay hoos ele buraadi ele haanoo ku sareen iyo dhaafeen infectiona qaadatay bug iyo artay dhirowtay dhira galli lati hata dhira baslata iyo gajarta alxamdulilaahi haalshee beelaas beeleenka dor anina markan may baaba nagday da'i nagday
yaal ciyaal ma qabo Ilaahay baa siiya.
biisiina dukoortee alxamdulilah aan kale anaka tiirsanana mala xudura rooga hata nafta iyo kadajarta suuqa hoolaa iyo meela dalaal ee laga sheekaysaa marka lanshaqaysadaayo xoog leh twenty four afar labaatan iyo afar saac aan daalanay shaqaysadahay marka walayda tabay lutuna ay la tantay jiroodan ay bukaankana ay labay hata marka alerjigay oo dhanba dhammaaday lutunay marda dhaqaalo xumadii ila hawsha ay kaxarshi
waa kan cabdiraxmaan oo aan gurigiisa ku booqday iga warbixinaya xaaladda hadda uu ku sugan yahay aabe cabdiraxmaan waxa uu ka mid ahaa ciidankii xoogga dalka ee dowladdii dhexe muddo lix jeer ah ayaa difaaca dalka u dhaawacmay waxaana ummadda muslimiinta ka codsanaya inay u kaalmeeyaan dowladdii hore hanshaqeey xoog ay meela jari wiil askari ahay dootu oo mardan lii kaalma lii garankooda iyo muslimiinta kuwasadaan maxamed xasan cabdiraxmaan raadiyahay telefishanka qaranka magaalada xudur
qaybaha kala duwan ee bulshada degmada boondheere ayaa ka codsaday maamulka gobolka banaadir inay dib u furaan ilihii biyomareennada ahaa ee xilligan oo ay ka mid tahay warta biyaha ee boondheere oo ku fatahday qaar ka mid ah xaafadaha degmadaasi muuse cismaan dhabtow ayaa inoo haya faahfaahinta warkan qaar ka mid a odayaasha waxgaradka culimmada ku nool degmada boondheere ee gobolka banaadir ayaa ka dalbaday maamulka degmada kan gobolka banaadir in ay ka shaqeeyaan sidii loo furi lahaa ilihii biyomareennada ahaa ee biyaha roobka ku shubi jiray badda kuwaasi oo hadda xihan arrintan ayaa timid kadib markii roobabkii ka da'ayey maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho uu saameyn xooggan ku yeeshay biyoqabadyada ku yaala magaalada muqdisho gaar ahaan bulaacadda biyomareenka degmada boondheere oo ku fatahday qaar ka mid ah xaafadaha degmada boondheere oo go'doomiyey dadkii ku- dadka ku nool qaar ka mid ah xaafadahaasi aniga oo ah ibraahim axmed cusable kana mid a odayaasha xaafadaha deegaanka degmada boondheere waxaan maaragtay insha allahu tacaala aan aad u jeclaan lahayn oo dhibaato culus nagu haaya inaannu biyahan maaragtay degmada boondheere dhinaca qaybteeda bari oo xagga shibis xaggeeda wadooyinka naga soo galeenna baaba'shay sida hadda weriyuhuba ku soo argay indhiisa ku soo arkay dadaan isu gurma karin haddii cawada biyo ku yimaadaan halkooda xataa nafta uga baxayso bini'aadan soo gurma kadan aanay jirin in mataqaanaa biyahaas nagala maareeyo oo kanaalna loo suubiyo si badda biyahaas ugu dhacaan wax aniga maaramaaraynaya iyo meel daloosha buuj iyo wax saasa iyo askari jiifa maalig iyo waxba nooma gasho sidaa darteed maamulka degmada kan gobolka kan mataqaanaa dowladda intaasoo dhan waxaan ka codsanaynaa inay si hagar la'aana noogu soo gurmadaan biyahaana si gaara nooga dabiraan si ay biyahaasu badda u galaan kanaaladii awal badda biyaha gey jiray waa duugmeen
cismaan cali jimcaale guduud waa inanka leedaha xaafadda boondheer aan degannahay waxaan ka cabanaynaa biyo ummadda degan boondheera hal dhintay iyo hal qaxay iyo hallaan loo gurmi karin waay dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa inay tallaabo ka qaada kanaal la yaqaano ee dadna aanan wax gaarsiinaynin in ay noogu rido biyahaas badda ay noo gaarsiiso waxaan ka codsanaynaa waxay ka yimaadeen biyaha towfiiq ay ka yimaadeen waxay ka yimaadeen shibis ay ka yimaadeen waxay ka yimaadeen wardhigle shan tanaalka annaga ayaa naqanay dowladda waxaan leenahay indha adag ha ku fiiriso ha timaada ha aragto waa cabdikariim maxamed cumar kana midna dadka deegaanka degmada boondheere khaasadan wadada aada ceel oo mudde waxaa run ahaantii waxaa jira saddex waddo waaweyn oo ceel oo muddo gasho oo biyaha si aad ay xawli ay ugu socdaan guryo ayay naga galeen hadda aniga aan ugu horeeya habeen horo sideed saac oo habeenimo habeen horo sideed saac ayaan ilmaheyga kala baxay iyo nolosheyda marka waxaa jirto dhibaato fara badan gurigayga waa hantideedii wixii dhan way ku baaba'een haddana alxamdulilah wuxuu nimcayla noo keeno qof aan ku dacwin malaka hooya dowladda waxaan ka codsanaynaa iyo gobolka banaadir iyo dhammaan hay-adaha ku shaqada leh xataa inay noo gurmadaan oo ay noo sameeyaan waddadaas oo ka imaado darjiinka ilaa iyo jubba bulaacad biyaha naga qaado oo badda naga geyso si ummaddana u badbaado
roobabka ka da'ayay caasimadda magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay ayaa saameyn xoogan waxa ay ku yeesheen isu socodka dadka iyo gaadiidka iyadoo bulaacadaha ku yaalla caasimadda magaalada muqdisho badankoodu ay ku fataheen xaafada qaar iyo degmooyinka qaar ee gobolkan banaadir waxaana jiray ilo biyomareenno ah ee ku yiilay gobolka banaadir kuwaasi oo xilli xilliyadii hore roobabka ka da'a ku shubi jiray biyaha ka dhasha badda
aad baad u mahadsan tahay muuse cismaan abtow waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka galmudug ayaa nabadeyn ka wada beelo walaalo ah oo dhowaan dagaal uu ku dhex maray deegaanka balanballe ee gobolka galguduud haddaba mid ka mid ah dadka nabadeynta ka wada gobolkaasi galguduud ayaa u warramay waryaheena cabdikariim axmed bulxan
waa maadsanta walaalayaal hawsha meesha ka socotaa oo hawl aan muddo fara badan oo waxaa weeye inta badan saxaafadda iyo dadka guud ahaan jooga galmudugna ay ka warhayaan xilligaan bilownay laba kun iyo labaiyo toban ilaa maanta shaqa gobolkan ka socota oo aan wadno oo muuqata weeye waa arrimo dibiyushisiin iyo horumarin bulshada dhinaceeda ah oo aan ka howlaneyn oo ay ka howlo ay hawshaas ay ay waday hay-adda denton foundation walaalayaal marka barnaamijkaas waxaad ogtihiin in wacyigelin badan kadib meesha la yidhaahdo deegaanka la yidhaahdo ina gibile ay gogol weyn ka dhacday oo iskugu keenay dadka deegaanadaas hadday tahay dadkii kasoo kala jeeday magaalooyinka balanballe iyo caabuda hadday tahay deegaanadii hoos imaanayay magaalooyinkaas iyo hadday tahay dadkii kasoo jeeday xeraale iyo deegaanada kaloo ku xiran halkaas waxaa ka dhacay heshiis weyn oo dabcan jojoojin ahaa oo hakii ugu horeeyay oo aynu qabanno wixii ka dambeeyey waxaa waxaa jiray bara inaynu kulamo wacyigelin ah iyo isdhexgalkii bulshada meesheeda laga siibay
iminkan ah wararkii dibadda dowladda u k ayaa noqotay dowladda ugu dhimashada badan ee xanuunka coronavirus marka loo fiiriyo guud ahaan qaaradda yurub saddex boqol toddobaatan iyo lix qof ayaa afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay dalka u k ugu dhintay xanuunka coronavirus dhimashada maanta waxay waa ay yareed marka loo eego saddexdii cishe ee ugu dambeysay sidoo kale afar iyo labaatankii lasoo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ayaa xanuunka coronavirus laga helay toddoba iyo labaatan kun saddex boqol iyo kow qof guud ahaan dalka u k waxaa ugu dhintay xanuunka coronavirus konton iyo kow kun saddex boqol iyo afar qof laga soo bilaabo bishii maajo ee sanadkan u k iminka waa dalka ugu dhimashada dhimashada badan guud ahaan qaaradda yurub marka loo eego xanuunka coronavirus sidoo kale waa dalka shanaad ee ugu dhimashada badan adduunka oo dhan ee xanuunka coronavirus dadka ugu badani ay ku dhinteen warkiis waxaad kala socoteen dhegeystayaal radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka waa naga intaa waxaan dib idinkugu celinayaa qaybaha xiriirinta